bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu dhugunsadayaal hamiin fayla weliba ha ka dhowaadasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyow bay dhabo fiidfayla dhugunsadayaal si kastiisiinin dheegahaytan idaacadda maqalsha hasiindeeraha iyo dhammaantinba welib waa hamiignamo khamiisa oo jamaaniya hoydayta taariikhda miilaadiga welibayay ka beegantaa siyeedka beli toddobaad sannadka lamaada kun labaatiyo kowka qodobada barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhow dhugunsadayaal isinka dheego doontaan weliba ku mid ahaa sidee xaaladda dhabteen innaga ammaanka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose xaaladda degmada mayha ka korray muddooyinkun damba guddoomiyaha degmadaya ku hadali doona xaaladda degmadaasay cumar sheekh cabdi oon warami raadiyo baydhabo shacabka magaalada xudur welibayoo bilaabeen olola riidlanka habee u diyaardegeenka degmada xudur shacabka ay ku caabiyahaya ololagaas barnaamijka siinkahayna dhegaystayaal wafdo ku tirsan wafdo ku dareero dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda turkiga welibayo deerana degmada waajid ee gobolka bokool ujeedka wafdiga bokoolan deeri mayo gaar ahaan degmadaas barnaamijka siinkahayna dhegaystayaal maykeri mayeri brofesor dalxa beesada isdiiwaangelinta xubnaha lamaada aqal ee baarlamaanka soomaaliya barnaamijka sinkaayna dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo booqasho ka seedan taliska qaybta afartii saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lamaadasay mas-uul may dhaayasho ha ka arageen barnaamijka siinkahayna dhegaystayaal wasiir hore weliba wasaarey weliba rajayeena dowladda cusub in dalkii deersada doorasho qof iyo codde walkuyaabe sannadaha dareere in dowladda dhis sannadaha dareere in dalka u sagala doorasho qof iyo codde sidee ka sawrgala doonta maxamed axmed baafaya ku hadali doona barnaamijka dhegaystayaal siinkahayna la taliyaha madaxweyne farmaajo dhinaga doorashooyinka cabdi raage oo ku hadalay sababta reedlanka kanagi inuusan ka dega diyaardegeenka kismaayo barnaamijka siinkahayna dhegaystayaal waalidiin sheegay in owlaadiyo maamul goboleedka puntland ku xukumi dilitoogasha weliba ku codsadana dowladda federaalka soomaaliya in arrintaasay hafara geeleeda qodobadaas iyo qodobadii kala haniya koraya barnaamijka ka dheego doontaan oo ka xasan aadan kayr iyo barnaamijka sanaahayahay kolkoo kaleed iyo dabagalka dhegaystayaala ka dhowaada hamiin fayla dhegaystayaal si ka siisinin dhegahaytan idaacadda maqalsha hasiindeerahaya dhammaantinba qodobkan ka horaya weliba wusaa nagaday guddoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose koonfur galbeed cumar sheekh cabdi owsa hala xiriiray idaacadda raadiyo baydhabo weliba ku hadalay xaaladda dhabtee dhinaga ammaanka degmadaas saaslamada weliba ku hadlay shakhsiyaad al-shabaab ka tilmaamay intiyin intii oo haayeen dad markaasay ee basaasin ay ka dilaan deegaano ku tirsan jubbada hoose iyo deegaano kale yaa ku hadalay saaslamada weliba ku hadalay deegaan ku tirsan degmadaas oo al-shabaab iyo la wareegday kureed markii oo faaruq jang ciidamada amisom gudoomiyaha arrimogasay iyo arrimo kale yaa ku hadalay xasan cali hafow iyo waraysal waalida gudoomiyaha
bismillahi raxmaan iraxiim idaacadda radio baydhabo waa mahadsantiin baxda saxaafadda runtii aad iyo aad a idinkaga mahad celinaya waraysiga gaarka aad nala yeelanaysaan waan dhuwahay
okay eedag mahadsanta gudoomiye weliba faahfaahin guud noo siyaase ee xaaladaha amni ee guud ahaan caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ee baraawe
xaalada guud ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed magaalada baraawe aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay wax dhibaato kama jiraan alxamdulilah teeda xigta maalmahaana waxaan ugu soo ziyaaday qoladan ummadda gumaadka ku hayaan ayaa tuulooyinka magaalada ayaa maanaa shacabweynaha muqaimada ayaa maanaa aad iyo aad maanaa dhibaato ay ugu hayaan ma garatay haye may kumaday dhibaatada
dhibaatada waxaa kamid ah afar iyo labaatan qofood oo isbuuca lasoo dhaafay ayay maanaa waxay ku dileen dad deegaan ah oo hal famil ah ee runtii maanaa meel oo saddex meela ku kala dileen sida gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka kuyabarow waxaa kaloo ku dileen saako ay ku dileen iyo maana jilib ay ku kala dileen intaanana maanaa waxaa lagu wadaa dadka deegaanka ayaa maanaa halka famil ah ayay maanaa gumaad badan maanaa ku hayaan ayna dilayaan hadartaana waxaa u xaran taqriiban maanaa afartan qofood iyo lixdan qofooda u xaran intaasna maanaa waxay ugu talgaleen weli maanaa gumaadka ay sii wadaan haddaan kula hadlaayo maanaa waxaa maanaa ay jirto tuulo oo maanaa tuulooyinka maanaa annaga maanaa xukuna ay kamid tahay oo deegaanada maraa hoos yimaada ayaa maanaa dagaal tooska toos a maanaa ugu socda ciidamada deegaan maanaa dadka deegaanka iyo maanaa maleeshiyaadka ururka gumaadka ee al-shabaab ma garan haye gadoomiye dadkaasay maadaama famil haayeen labaatiyo afar qofna ayiin may shaleedii oo laka beegsaday ilaan deegaankaas dad badanka noolayay intiisan la socotaan runtii waxaa maanaa lala beegsaday runtii dadka shacabka dadka ugu firfircoon markay arkaan dadka dadka ugu firfircoon way nacban yihiin taas ay tahayna maanaa waxa ku haystaan waxay maanaa ay leeyihiin sirdoon maraykanaa tihiin sirdoon maraykana maanaa ad u shaqeydaan runtii dadka afka soomaaliga ayaa dhibaayo sirdoon maraykanna ma noqon karaan runtii dadka ugu firfircoonsan maanaa mar arkaan mar hadday arkaanna inay iska qaarijiyaan maanaa ilbaxnimadii ay u diidan yihiin dadka ma garatay haye gudoomiye dhawaan wayba ognaa ini deegaan ama saldhigan kuwinaya amisom ee laseyka lahayti ee maringubay ha ku baxeen ciidamada amisom ilaa iyo haddana ciidamada dowladda waldhaqdhaqaaga aan suubinaya amisom
runtii horta maanaa dawlad maanaa sideeda xeelada ay maanaa ku socotaa baleen ay ku socotaa kollay ciidamada amisom meesha way ka baxaan laakiin dawlad mar walba baleenkeeda ayay ku joogtaa baleenkii ay wadaa baleenkii ay wadaa baleenkii ay wadaa nidaamkii ay wada hawshii marka maanaa way sii socotaa kolley maanaa meeshaasna kolley hadda maanaa waxbaa noo qorshaysan annagaysan maamul ahaan qorshihiina mar walba way socotaa kolley meesha kolley maanaa meel hadda laga baxsan oo maanaa annaga aan maanaa isdhigi karno si toosaa loogu baxay maanaa ma ahan wayna socon doontaa insha allahu tacaala hadduu ilahay waana dadkii sideeda ayaa saldhigii loogu soo noqon doonaa hadduu ilahay ciidamada dawladda kolley hadda maanaa meelahaan margow insha allahu tacaala shaqo ka bilaabi doonaan hadduu ilahay runtii lixdan kilomitr ayay u jirtaa lixdan kilomitr ayay u jirtaa lixdankaas kilomitrna inta udhexeedana kole dawladdii maanaa mar walba ay ku rondayaan wayna ka warhaayaan saacado walba iyo wakti walba ay ka warhaayaan wayna shaqooyinkii maanaa wanaagsan howlihii wanaagsanna kole way sii socon doontaa hadduu ilaahay idmo insha allahu tacaala weliba waxaan sii rajaynaynaa maalmahan dhow hadduu ilaahay idmo in oo maanaa dawladda dib ayay ugu qaban doonto laakiin xeelad dagaal waaye wixii maanaa dambe faahfaahinteeda dib ayaan kasoo sheegi doonaa hadduu ilaahay idmo insha allah baraha horta waa caasimadii rasmiga ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya runtii walaalkay mar walba maanaa dawladda maanaa nidaam walba nidaamkii ayada wadato oo ayadaa u qorshaysan laakiin waxaan ku leeyahay oo runtii boqolkii boqol in dawladii oo maanaa doorashadii maanaa magaaladan lagu qaban doono oo weliba maanaa amnigeedana boqolkii boqol oo afar bilood iyo shan bilood ka horna maanaa shacabweynaha ku dhaqan degmada iyo maamulkeeda ilaamaha amnigeeda qaybahooda kala duwan maala amisomba runtii u diyaar garoobeen gobolkiina wuu u diyaar garowsan yahay maanaa caasimada dowlad goboleedka doorashada uu dhex lahaa lix iyo labaatanka kursi taasna qorsheeda maanaa taasna qofna maanaa amnigeeda maanaa lagulagorgortamaayo amnigeedana aad iyo aada u fiican tahay boqolkii boqol waa amnigeeda shaqooyinkana kolley maanaa diyaar garowgii way socotaa horena waa u diyaar garoobne haddana diyaar garowgii waa noo socdaa taasna waxaan isdhihi karaa boqolkii boqol in amnigeeda u fiican tahay doorashadana lagu qaban doono ilaahay idinki insha allah okay gudoomiye dhawaan wayba socday shirar lafadaawo intii golo deegaan liinka sameeyay caasimada baraawa marka arrintaasi intee mara hayta dhisowka golaha deegaanka
golaha deegaanka nidaam horta nidaam dawli waaye hawshiina maana meel wanaagsan ay sii maraysaa insha allahu tacaala kolley madaxda annaga naga saraysan sugayna in ayaga maana na soo gaari doonaan dhawaanahana na soo gaari doonaan mar hadday noo yimaadaan golaha deegaankan insha allah wa tacaala mar walba aan diyaar u nahay in la derdergeliyo oo deegaankan ay yeelato mana madax banaani sidii oo qofka iyaga mana shacabka mana loo madax baneeyo ayaga wax isku soo doortaan oo weliba maana oo si xor iyo xalaal ah maana dadka ay kusoo doortaan ninkay u gartaan in oo maana wadankan ama degmadan samato bixin karna ay u gartaan ay xilka ugu dhiibtaan laakiin annaga tan maamul ahaan marwalba waxaan diyaar u nahay in golaha deegaanka deegaankan ama degmadan laga hirgelin doono insha allahu tacaala ilahay idinkii waana rajaynaynaa kole qorshihiina way socotaa kole wixii jawaab ana kole diiwaankaas ugu sheegi doono laakiin qorshihii ballaankii waxyaabihii way socdaan walaal okay iyadoo mahadsanto guddoomiye gabagabadii maha ka gabagabeeysa hadalka
gebagabadii waxaan ugu gabagabeynayaa dhammaan waxaan leeyahay dadka deegaankan heer qofu galbeed bashbashii barwaaq ha lagu noolaado cadowgan ha laiska duciyo ummadda gumaadkan badan oo mana bacsan iyo ummaddan mana ay u wadaan waxaan leeyahay halaga soo wada mana hal meel halaga soo wada jeesto dadkan dhib badan ayaa mana ummaddan ku haya runtii mana heer koonfur galbeed runtii culeysyada annagana haystana iska qaadno dadkan urur mana ururka al-shabaabkan gumaad badan ay ummadan ku hayaan waxaan leeyahay si toosa loogu soo warjeesto sida annaga dhimana degmadan ugu soo jiisatay ugu soo warjeestan insha allah deegaanadan koonfur galbeed waxaan rajeynaa si toos in lagu soo
waa hagaag dhegaystayaal hamiin faylas kasiisinin dhegahaytan idaacadda maqalshee siindeerahaya muujada idaacaddana welib waa siiyeytay sagaal dhibic shanka geed haman gobolada baaybakool gadag qaybo kumada gobolka shabeellaha hoose shacabka magaalada xudur weliba si ay silqaan ay ka dayactiraana diyaardegenka degmada xudur ee gobolka bakool garoonkaas welibaan helnay dhowr sannado dayactir waliba markaasi codsadeena diyaaradaha caalamigaah ka degooda garoonkaas in dayacatir fayl ka sameeya dayacatirkaas weliba horwade maamulka degmada waliba warbaahinta la hadlay guddoomiyaha degmada iyo guddigiina xil saaray in dayacatirka garoonkii ka sameeyaan guddiga isilqaan ee degmada hudur geekamayba roognaha garoonkii oo magaalada xudur lahayta oo haayta ila keliya oo magaaladan geeka isticmaalahayd iyadoo la ogeyni wadooyinkii oo magaalada galaay dhan hirinyin sababa amni darti oo hirinyin keliya wadada keliya furun oo magaaladan geeka nolol dhan aan isticmaalasi haayta eelboorkan iyo geekamayba fursadan helnayni una hoolo oo dayaatiri hagaajin ku qabana unoo ee guddiga oo isilqaan degmada xudur oo ku koomayan tumayshan xubnood oo bulshada leh isku dhexulatay oo iska e tumayshantaas xubnood oo dhammaan bulshada geebajo shalduun geeb ku yihiin kowdu may baroogna magaalada xudur khaasatan garoonkii diyaardegeenka magaalada xudur kaas oo waqtiyadii dembe diyaaradaha ka degaay kucawadan dhulki in badan la isticmaalay nishiidojeebaay maadaama garoonka markii horeba macmal lehay markaan cabashooyinkaas ku dib bulshada deegaanka may eedanka fayle taas xilgaanka iyo abaabulka iyo mayle raayus samuta dawaacnimo walka gobsashada bulshadii os abaabulay niskoyti ka bacda may go'aansadeena bulshadii garoonkii walku gobadan so oo ila keliya bulshada un furung maadaama yahay garoonka sanin hiragna marka bulshadaas guddigayaa saarti guddigaata la siin sharaxay oo guddoomiyaajee siin la hadlaayo guddiga mayna ishilgaamay in bulshadana la abaabulo qayb walba oo ku qiibqaadada kortoon laka baraarujiy ani wadla gobada koro wala dareeran xaqiiqdii arrinta meelfayle marahayta bulshada badlaawti hoola dareerta oo bulshada lay badlaawtay horwadeenata may baaqan daraane ama la hadalaane dhammaan wasaarado qusayta arrintan oon horreyta wasaaradda gaadiidka dhulka iyo irka iyo maylaaraay wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta iyo wasaaradda maaliyadda sadidaas wasaaradood maynka baaqane ani walba walaagay karaansha eh ama mas-uuliyaddii mudnaanta kuka aadan aniya ku jawaabta waana garab suranta maylaraays guddigan oo kale dadkii oo dhaabkan haysiin baragaasan haweenkii kulli dhaabkaas ka shaqeeyaan dad kale oo wayba hatana ka shaqeeya mootooyinkii dhaabkusuhay maadaama eelboorkin inagadi eelboor oo ka soo cariirin inagadayn yaraadi wayba ka talagalnay inay airbortkii libileeri seeskii wiinada walaay ulu tabartaa inaynu gobado doogno haddii la eres walbadana tuugni walbadana maanaa miilon qayliini qayladaaynu wayba nagatay inuna airbortkuna ninsuubay qayladhaantii hanun wal badan hor idaado ku hadalni dhahanin gurmudo arrantii aytay tallaaba ninqaada waayni iska talagal oo reer huduro iska talagaleen maadaama ayo dhibaataysayin geeka hatin argo haytan wayba ka shaqeeyo hayaan volunteer ka shaqeeyo hayaan asilgaa ka shaqeeyo hayaan airport ka suubiyo hayaan insha allah wayba rajeena inaanu guulaysan doogno laamala insaara doogno maantii kale oo maanaha airport oo jaayasi nagada fadi yaani weelniya ka tala jirna dila erre wayba cuslaan lanki oo banaanka dalkii iyo dibadaba lanki rooga walahani taa kuleeyo kor maadaama geekuna xilligan xilli geekuna eed adagan dhahruun xudur maanaa jiidka noo hirinyin keliya meelnin furno airbortkangate languro walaayusan intaa kuley korona wayba fadaananin intaa kuley dalkii dibadilankirooy mas-uuliinta dhammaan dowlad gobolka koonfur galbeed iyo dowladda dhaxbadadka mas-uuliinta deegaankan dhaladi wayba fadaanayni maanaa si gaar ahaneedan fiiriyan airbortkan armoojay maadaama una nololayn kirinti airbortkan wayba fadaanay silqaankaas ha suubini iyadanag mahadsantiin barnaamijkan wayba barnaamij oo wiilba hata ilam casbo ilam casbonka dhammaadan hoolas walweeda argo haytan walak shaqee ku socda walaa arakaaweel ku qaadahay walal ka shabahay dhaafkaas argo haytan injineeri ka shaqeeyahay dhaafkaasna wayba fadaan insha allah walaa langulow walaa karaanshi ee unisarni taa kuleeyon codsadaan arrintaas iyadanag mahadsantiin
waa hagaag dhegaystayaal weli waliba si tooseen la dareertanaa barnaamijkii dabagalka wararka iyo wareysada idaacadda raadiyo baydhabo wafduud hogaamiya wasiirka wasaaradda wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed oo qeyb kuhay guddoomiyaha degmada waajid maxamed macalin yuusuf iyo wafdo kale oo ku dareer hay-adaha ee dowladda turkiga weliba odeerana degmada waajid ee gobolka bakool guddoomiyaha iyo hadhawaaye wasiirka wasiirka oo ku warbiya ujeedka degmadaas aandeerangeeka
geeka waybaana deeray wafda isu hogaamiyo wasiirka awqaafta iyo diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiir saalax shariif wafdigaas oo aan naftirkay markaasay kala jaray wasiirka qayb kuhaayi yaa degmada weejid yaa meela raayusaha hadeerni oo wasiirkana markaas wafdigu soo gaamiya ay qaybna ku ahaayeen walaalaha turkiga hay-adaha walaalaha turkiga oo muxsiniinta oo muslimiinta caawiyow gaar ahaan soomaaliya caawiyow qayb ku haayeen iyo wayba ka dhawaanay degmada weejid garoonka ee degmada weejid alxamdulilaahi si wanaagsanaa meyle raayuse ayaana bulshada weynta degmada weejidna han dhawaayeen wayba lanaa bulsho weynta hadhawaayti oo degmada weejid qaybasha shalduun oo ururada bulshadeenna maadaama soo dhaweyn diirin iyo suubiyan oo kala ilaabiyo dowladnimo siyo dowladda jeelin iyo handhawaayeen markasta wayba lanaa ilaa iyo hiraabtiin surinaayeen marka hore iidan mahadsantiin marka xigta wayba kalanaa wasiir adiga iyo adiyo wafdiga adoo hogaamiya asaba degmada weejid ha ka dhawaada weejid wayb waa qayb kumid ee gobolkii bokool qayb kumid ee degmooyinkii kumid aha ee koonfur galbeed oo sanadadan dambeena go-doonka jaray oo dadkan meyle raayusa nimankan cadowka ee oo bannaanka roogan ka hareereysanaayeen oo go-doomiyeen degmaha tana saasatay iyo oo saasan go-doonsan dhibaatadaas iyo xaaladaasna ka jara run ahaantii dowlad jeel wayba kalanaa wasiir adiga wafdigaha ka dhawaada geeko eeta maalin khamiisa siyeedka bilo toddobaad labada kun labaatii kowga may may laraay wafda aan hogaamiyow oo may laraay bileeran safarha ka deernahay degmada waajid gobolka bakool alxamdulillah ilaahay mahadle wafdigaas oo kuma tahayeen gudoomiyaha degmada waajid iyo dad may laraay walaalnyogan turki oo muxsiniin ah oo um aan sheegni intii degmadan waajid culeysyada haysidoo dhibaatooyinka qayb badan una may laraay kula qayb qaadano marna ku farxiina insha allah ilaahay ka mahadsan oo safarkan in suura geli insha allah safarkan may rajeeyaan haddii ilaahayra weejid intii ka kordhi walbadan oo wanaag ah oo horumar ah mashaariic badan oo gargaar ama kala horumar ana may lahay lanqobada herwaajid haddii ilaahayra insha allah safarkan intuun roogna may rajeeyaan ahaa intii uun reer waajid agoonto caawina dadka jiista ah dadka masaakiinta ah meelaraay dhinacyo badan ku caawina dhar aan gadna masaakiin marna agoonto dadka masaakiinta ah kaamanka noolano meelaraay magaalada marna ka nool ama kaamanteeda ka nool raashin siina meelaraay xoolo oo aduud ah siiyo meelaraay gacantiyo aan ka shaqaysadan intii uun aan abuurna oo xoolo marna aduud ah uun aan gadna qoys marna dhowr qoys oo meel raaya insha Allah waan waqtiyada dambe hasii baldan ee inuu rajeeyana markan weejitun wada ogdin meel raay degma oo culeys badan saaranyin way oo goodoonka jarta oo raashin toosan in galahayna markan qof walba muslim ee muxsin ah bay ku codsadaanaha inta degmada weejid iyo degmooyinka lamid ah ee ilgoona lan lahaada safarkan in koreey oo meel raay bay dhow banaajo oo qoyna ma ah hadda ka hor meelaha ilaahay in soo geeyay sidoo kale xudur intaan gurmadan sameeyna insha Allah kan ma rajaynaha gurmadkii xudurka ku bileeran intii u nagada doona
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhabo dhegaystayaal si toosa in la dareertaan xildhibaan brofesor maxamed cumar dalaxa oo kumadda baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya weliba uuse ku hadalay beesida isdiiwaangelinta xubnaha lamaada aqal ee beelowsa hakujeed usoona codsaday in la yaraayo ee beesada lagu qaado beelesay sida hanraabta lanku yaraayo beesada lagu qaado qofka magalka musharaxaga waxaa waaye ummadda horta xikmadda waxay leedahay qul ilxaq walow kaana muran adiga xaqa ku dhawaaq haba ka qaraaraadee ma aragtay sibirka ka qaraaraad hadduu doono aniga dad baan matalayaa dadkaygana sawir meesha ay keensadeen oo iska fadhiya ee aanan xuquuqdooda iyo waxa ay ku dulman yihiin xataa aanan awoodin aniga waxaan ahay nin dadkiisa iyo deegaankiisa iyo qarankiisaba u doodaan ahay aniga oo aanan ujeeddadayda aanan ahayn dad kale ee soomaaliyeed wax u dhin ayaa aniga horta aan ra'yigayga waxay dulmi ah ee meesha yaalla inay u baahan tahay soddon iyo kowda aniga aan difaacayo soddon iyo kow qabiilo shaqo aanan isku lahaynoo duudkii nabi aadan ku kulma waayo beesha shanaad dadka la sheegayo shaqo isku male haddaan kuu tiriyo qolo waxaa la yidhahdaa banaadiri waaye reer xamarkii waaye intaas ummadooday ka kooban yihiin qolo waxaa loo bixiyey ruutis waaye yibir iyo dhamaal yaxar kan muuse dheri waa laysku soo daray kulligooda waxaa la yidhi ruutis waaye qabaa'ilo badan ay ka kooban yihiin yaa kale kuu soo heray qore kulmis reer aw xasan shiqaal ma aragtay gandarshe garjante ajuuraan carab saalax carab soomaali maxaa la dhihi jiray qoladii bajuuni ilaahay kuwa masabadiida garjante samaale yacni waxa waaye intaasoo qabiile ayagana ay ka kooban yihiin ma garatay jareer weyne shiidle makanne saddex cumar ya hintire kaboole ya mashuunguli shambare ay fahmi soo maha ilaahay kuumasamadiida maarta eylo wax allaale wixii ayaga toban iyo dhowr qabiil ayagana ay gaarayaan waxaa la yidhi ayaga iyo waxa meesha ugu jaha wareersan iyagana waxaa la yidhi jareer weyne waxaasoo laysku soo wada jacburiyey ayaa waxaa la yidhi soddon iyo kow waa lagu soo dhex tuuray gartaya soddon iyo kowdoodii xataa maxaa loo kala qaaday annaga toddoba kursiyaa nala siiyey toban iyo kow qoladan oo ma aragtay oo carab saalax iyo reer aw xasan iyo shiiqaal gandarsha iyo ma aragtay ajuuraan iyo garjanta iyo reer baraawe iyo ma gartay ya ayaa iyagana toban iyo kow kursi la isku siiyey lix kursi waxa waaye qolada ruutiska ayaa la siiyey way fahamsa reer xamarka lix baa la siiyey iyo wixii la isku dardaray ayaa soddon iyo kow soddon iyo kowdii aan haddana aan haaf ku nahay oo soddon iyo kow kursi ayaa intaasoo qabiil ay ka dhexaysaan annaga marka waxaan haddiiba naxariis la samaynayo haweenkii la yiri tobanka kun oo doolar ayaga haweennimo ha loogu naxariisto war dad oo ayagoo ilaahay kaamil ka dhigay nus laga dhigay la dulmiyaaba joogee ayagana maal ilraxmad lagu eego oo ayagana la yidhahda ninka nus bixiya ninaa la soo boodi markaas yidhi mushaarka adiga tan aad leedahay waay oo rag oo comment bixiyo xataa kalamaana ay ku jiraan saaxiibadayda war haddii ayaga taa laftirkoodaan oga jawaabo aniga waa run meesha shaksi ummadoodu hayo hibelow maxaad qaadataa hebel maxaad qaadataa iyo madaxweynaha meequu qaataa iyo hebel meequu qaataa meesha ma taalo beesha shanaadan u doodaa soddon iyo kowda xubnood ee xildhibaan ee beesha shanaad ninkiiba saddex kun uu qaataa sagaashan iyo meeqa markii lagu dhufto sagaashan iyo saddex kun ninka afarta beeloodoo kale ka dhashay oo lixdan iyo kowda oo ayaga markaas haddii beel hiblaayo lasoo qaado matalan kaba soo qaad beesha daarood xildhibaanadooda lixdan iyo koo waaye min saddex kun ay qaataan meeqay qaateen marka boqol sideetan iyo iyo saddex kun khasnada dowladda markii looga soo bixiyo xildhibaanada beesha daarood xildhibaanada beesha shanaad meeqa khasnada dowladda looga soo bixiyo sagaashan iyo saddex miyaynan ahayn nuskii Ya. marka marka beelo marka marka marka beelihii ee, waxaa laigaga badan yahay wasiirada laiga badan yahay xildhibaanada soddon iyo kowan laba boqol toddobaatan iyo shan aan ka nahay ayaa aqalka sare hal gabar noogu jirta oo aqalka sare oo beesha shanaad oo dhan oo ayada u matasha konton iyo afar xubnood ayaa hal gabar ayaa nooga matasho waxuu doonta aho nin walba inta aan soo sheegay ee qabaa'il ee afartaas qaybood loo kala saaray ayaa haddana hal gabar ku jirto hay safiirada waana laga badan yahay taliyayaasha waana laga badan yahay wax waliba ilaan wax waliba xataa nuska oo kaamil ah qaar baanan helaynin marka aniga dadka aniga laygu daray ee tina idinka idinka dhexaysa la yiri walba xataa waxaan ku kaftim waxaan ihi war tin qabiil ma noqdee ilaah idinku dhaarsha dhoodin nin yugandees oo tintiisa adag tahay hadduu soo istaago u yidhahdo aniga jareer weynaan ka tirsanahay maxaan ku difaacaa ninkaasi u yidhahdo soomaalina waa u dhintay I have paid a blood for the sake of them marka dadkii marka waxaa waaye dad si xun waxu sheeg sixiri ka daran oo cuqdad iska qabo oo inay ku caayaan inay wax kastoo adig aad ka hadashid xaqa dhibaayo you know beenkuuma sheegayo dad baa hadda shaqo waxay ka dhigteen بريان هذا السياسة وقت أنا كل مركل جارو نمان واحد أركي سكوب رير أهين وأنا شقة إسكول هين وأباب الكجيرو ومالجلين أيو سيدا أديغا إيه أديغا دتك أوكاغا هركيني لها وواحد إذن رحي أنا أورت رير كا إيه نينكي أيغا إيه روان أيغا كان سنكرا دتك إيه بدي إيه سمية دتك أن إسكو كلسونين ريرو هذا أنا كهيسنين كلسوني أي عقدة قبو أي أبدا إن ريرك الإسلامية أي أي لعلعان ما قرتي aniga nin hebel igu taageer ninkaasaan rabaa inaan meesha ka saaro ama nin adiga dhinac kale oo adiga competitionkaagala jira oo siraac siyaasadeed ee idinka dhexeeyo inuu adiga haddii ninkaasi uu meesha uu joogo adiga waxba ma noqon karta aaminsan you know aniga maanta qarankayga soomaaliyeedna waan usoo shaqeeyey wixii aniga aan soo qabtayna rikoorkeeda waa ii yaalaa cala alaqala taqdiir haddaan xuso gabdho soomaaliyeedu meel alaal meeshaan tago haddaan yurub tago haddaan america tago haddaan meel walba afrika qaaradaha shanta ah waxaan ogahay oo aniga maanta igu soo dhaweynayo birmingham waxaan ka soo qaatay haweenka soomaaliyeed oo ayaga igu abaalgudayaan anoonan ogeyn ay yidhahdeen waa in dalxa la keenaa ninka i kaxeeyey qarin maayo waayo maalintaasi gaariga asaga ee dowladda ay leedahay ee uu iga qaaday safaaradda soomaaliyeed uu joogay waa saadiq john markhaati aan qabsan karaa asaa birmingham ii geeyey gabdho beeralola iyo reer hiiraan oo aan shaqo kulahayn jareer iyo wax la mid ahba ayaa ii suray halkaasi ma aragtay belad iyo buranburo ii tiriyey madaxweyne xasan sheekh xigtigiisa ay ahayd qaaraa yidhi xataa markii qaraxa iyo markii adiga ee dalxa la toogtay oo laakiin ilaahay dhaafsiyey markii reer waxaan inaad dhimatay ee la sheegay ayaan caruur soo tuurnay gabdhaha soomaaliyeed le xabsi baan ka soo daayay suuriya ayagoo qaarkood sanayaalku ma aragtay ee ku xirnaa
barnaamijkii dhegaystayaal weli si tooseen la dareertan madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe oo weheliyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya weliba booqasho kasadana taliska qeybta afartii saddexaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed axmed midoobe iyo markoo ra-iisul wasaarahan korbiy xaaladda dhabta ee ciidamadan ku sugnyin saaslimada weliba warbaahinta la hadlay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble isoona ballanqaadan sameeya taliska afartii saddexaad ciidankaasi waxaan u malaynayaa dulayskiisu inaad arkaysa dayacaadda ku jirta iyo siduu yahay kuwanna maalin walba socod bay ku jiraan danab iyo howlgal dulayskaan hadda ugu dambayna saan kuu sheegaya kuwii daraawiishta aan u soo gadnay baan siinay dhibaatada jirtana waxaa weeye mudane ra-iisul wasaare siyaasaddu amniga ma gasho ciidankuna siyaasad ma galaan ciidankaas maalintii la qorayey waxaan u malaya indho qorsha indho qarsha ahaa taliyaha xoogga dalka waxaa lagu qoray intii halkan qabaa'ilka soomaaliyeed oo dhan baa degan intii la qaaday baa la qaybiyey idan ciidanka noocaasna dee ciidan maanta la dayici karayo ma aha meesha hadda deegaanada kale qabiil iyo ciidankaas guutada reehba la odhanayo tan inta hadda hadda wejigooda fiiriso wax badan oo soomaali jinsigeeda ku kala maqan baad arkaysa laakiin sida uu sheegayo korneylku cabashada iyo tabashada waxaan u malaynayaa shan taliyo xoogga dalka soomaaliyeed baan anigu rekomendation uga galay iyo madaxweyneyaalba inay dallacaadday leeyihiin iyo xuquuqday leeyihiin ay helaan waxaa la yidhi qaarkood dablayaal baa tihiin saraakiishan hadda waa intii qamaamiirta ahayd ee duqowday soddon sanaan gaashaanla sar ahaa buu leeyahay waa raggii ilaa xuduudka nagala soo bilaabay dagaalka ee markii dambe kamaanga ku xarooday kulli saraakiishan waa saraakiishii hore garaadahana waa kuway wadatay seyr jito gacanteedu dallacaadda halkanna way ka yara xidxidhan tahay lama qorto waana runtii oo rasaastii iyo riboodkan oo dhan waan ku siiyey saakan golaha wasiirada horteeda kaasi xalay baan kuu sheegay ciidankan moralkiisa yaan la jebin amisom ma raacdo mar lama daba gasho meesha ee biisiyada faraha badan tuulooyinka iyo qabailada dhexdooda laysku laynayo baabuurtaa qamaamirkii halkaa farfadhida iyo cabdibilayaashan iska fadhiista iyo intan danabo qolada maraykanku ay xoogaa ku caawiyaan yaa maanta wax gaadidii meesha yaalo lix iyo toban baabuur bay baabuurta cabdibilayaasha loo keenay weligoodba maxaa maanta ka fayo waa lix iyo tobankaas hal baabuuroo ka dambeeyena lama keenin hal baabuuroo ka horreeyena lama keenin duruuftay ka hadlayaan waa wax dhaba dalacaad ma jirto oo ogaansho ma jirto oo qaar badan oo ka mid ah hadda xuquuqdii mushaharka xataa way ka maqan tahay waxaan rajaynayaa inaad ribood taba- dhaba kala tegi doonto iyadoo wasiiradaadi inay goobjoog ka yihiin mudane ra-iisul wasaare waa dhallinyaro soomaaliyeed maalin walba dhaawacooda iyo dhimashadooda a taagan haddii ay kii dhintayna waxba xuquuq loo waayo kii dhaawac ahaana wax dhaya la waayo kii hawlgelayana uu gaadiid waayo maalin walbana ay arkaan turkiga wuxuu keenay abcyo qatar baa keentay talyaanigaa keenay habarkuuley baa la siiyey heelay ka baxday mooralka ciidanku intee in la egba hoos u dhacaya ha la ilaaliyo ciidanka iyo wiilasha iyo gabdhahaas mooralkooda waxaan dowlad ku nahay waa iyaga amisomna dowlad kuma nihin ciidan kale oo na caawiyana dowlad kuma nihin jenaraalku wuxuu ihi mariina awey hal oday oo duqoobi baa ka joogay waxba looma keenin gaadiid ma haysto weydiya hadda shaan cadoo kale adigaa kan la yimid soo maa hal xaboo dirayso xataa dowlad u keentay ma jirto ciidan fasility uu ku qorto iyo wuxuu ku raadsada mahayo keligii baa mariina waa keligii duul waa keligii duul keligii baa mariina waxay u baahan tahay dowladnimadu mudane ra-iisul wasaare cadaaladda kama soo hadho dadkani berri inay conflict ka dhacay wax kala sheeg sheegtaan oo qoryaha ay la tagtagaan maxaa dhacaya waxa keenaya waxa ay dareemayaan ha heleen xuquuqda ay leeyihiin ciidamadu ha heleen kuwa qatar iyo turkiga iyo talyaanigu ay keenaan ha heleen waxa xoogga dalka loo keena loo qaybiyo waa dad soomaaliyeed tababartay xuquuq leh intaas soo halgamayay garaadahana waataan kuu sheegaya gaashaanlaan ku wareejinay kabtan baan ku wareejinay laba xidigliya xidiglaa layidhi intee in leeg waa habeen walba way socdaan kuwa ka- maalin waxaa la saddex alfulayaariyaa la idin siinaya ciidanka markaan wareejinayna ciidanka ugu xulsan bay ahaayeen ama nabaswida ha noqdeen ama daraawiishta ha noqdeen ee jubbaland kuwana iyagoo intaa leeg baan inta u badan soo wareejinay oo raggii weliba soo howlgalay ah ra-iisul wasaare anoo og niyad wanaagaaga iyo inaadan waxba hakranayn iyo culayska ciidanka aada u dareemayso waxaan leeyahay ku soo dhow runtii sababahan u imid jubbaland magaaladiisa kismaayo waxay tahay oo qayb ay ka tahay inaan idin arko indhahayga aan ku arko xaaladda aad ku nooshihiin duruufta aad ku nooshihiin inaan dhegaysto cabashadiinna inaan dhegaysto tabashadiinna alxamdulilah maanta indhahaygaan wax kasta ku arkayaa madaxweyne axmed islaanna waa ka dhegaystay xalay hadday ahaan lahayd iyo saakaba hadday ahaan lahayd golaha wasiirrada runtii waan garan karayaa dadkaan ku jiifno cidda aan ku jiifno waa idinka hurdo nagama soo dhacayso idinkoo oo aadna ilaalinayn runtaa idiin sheegayaa idinkaan idinku jiifnaa idinkaa uu dalka idinku taagan yahay haddii wax dhib ah ama cabasho ama tabasho ay hor u dhaceen diyaar ayaan u ahay ka ra'iisul wasaare ahaan waxaan soo watay wasiirkaygii gaashaandhigga insha allah waa xallinaynaa waan qoranayaa waan dukumenti garaynayaa dibaan ugu noqonayaa wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka soomaaliyeed waana xallinayaa sida ugu dhaqsiyaha badan insha allah igu tashta iguna seexda saasaan isku ognahay waa hadal badan iima bannaano intii dhib ah indhaygaan ku arkay insha allah waa idin garab taaganahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa hagaag barnaamijkii dhegaystayaal weliila daraartan wasiirkii hore ee beeraha soomaaliya maxamed axmed baafo iyo weliba uusa ku hadalay in dowladaha dowladda hadareerta doorashadii dalka weliba uusa tilmaamay in dowladda hadareerta iyo dalka deersii doonto doorasho qof iyo codde usan arrimo qosay iyo arrimo kale oo dalka u qosay si toosan abaari wasiirka hore doorashada annaga hadda aan aan guda gelayno waxaa nasiib darro ah inay sanad wax ku- sideed bilood wax ku dhow ay gadaal u dhacday maaragtay Ay, ah, laakiin waxaa farxad leh in hadda lagu heshiiyey jadwalkii doorashada lagu geli lahaa marka dalka wuxuu diyaar u yahay in uu ka baxo xaaladatan eh, shakiga iyo aan la garanaynin mustaqbalkaan la garanaynin Ah, si- had- sida hadda loo dejiyey jadwalka loo dejiyeyna waa bisha oktoobar ayaa doorashada tan ay soo gabagabaysan doontaa loo yidhaahda Am, doorashooyinka adduunyada ka dhaca ay ah, way isku jiraan laakiin doorashooyinka la hiigsadaa waa doorashooyinka qof iyo cod lagu kala baxo maarata iyaguna laftirkooda ma shida yara kuwaas xitaa ma shida yara oo doorashooyinka dadban hadda aan ka hadlayno dhibaatooyinka aan kala kulmayno ay eh, waxaan aan istusnay in aan kaga bixi karno doorashada cod qof iyo cod ah laakiin iyada laftirkeeda waxay u baahan tahay diyaargarowgeeda u baahan tahay Um, aniga waxaan is leeyahay doorashada tan eh, markii dadka ay ka sheekaystaan sidee xaal noqon doonaa eh, marka loo barbardhigo doorashooyinka horeeto waxaa laysku wada raacsan yahay doorashooyinka haddeertaan dhici doona inay aad uga adkaan doonaan kuwii horeeto maaragtay waxaana laisleeyahay eh, markaad fiiriso sida kuraasta loogu tartamayo tirada lagu tartamayo iyo dadka tartanka ku jira iyo awoodaha laga baqayo dowlad goboleedyada maamulkooda inay dul saaraan tartankaasi iyo dowladda dhexe siday u xiiseynayso in ay awooddaasi wax ku yeelato cabsi weynaa la qabaa cabsidaasina waxay tahay in eh, boob uu dhaco in maxaan ku rahaa dadka sida ay wax u rabaan ay u dhici weyda mataqaanaa Ah, meelaha qaarkood waxaa soo kordhay shalayto meel aan eh, hub aan dowladda ahayn ma ooli jirin Eh, hadda waxaa laga baqayaa dad kaloo ayagan hub wata inay ay kusoo biiraan gobolkaasi kusoo biiraan meelaha ay joogaan Eh, waxay u baahan tahay markaa taxadar xoog leh u baahan tahay tabaabasho xoog leh u baahan tahay taasoo dhanna waxay ku dhici kartaa ah, midda ugu weyn oo laga- la rabana waxay tahay waa in kalsooni lagu qabaa waxa kas- ka dhalan doona doorashooyinkaas hay-adda ugu muhiimsan oo dhalin kartana waa hay-adda doorashada waa guddiga doorashada kalsoonideeda doorashada uu kasbado guddigaas uu kasbado waxa ay micnaheeda tahay dadweynaha oo kalsooni gashaday s- qaabka wax loo waday iyo natiijada ka soo bixi doona marka ay- adduunyadao dhanna wax- ma- mararkan oo kale marka sidaan oo kale wax la isku qabto oo qalaasahan oo kale tuu dhaco waxaa eh, lagu baxsadaa eh, oo loo baxsadaa guddigaas iyo hogaankiisa I mean, haddaad fiiriso ay, eh, nigeria oo kaleeto eh, laba kun iyo tobankii guddi baa la magacaabay gud- de- doorashadana toona kale ma ahayn laakiin qofkii gudoomiyaha ka ahaa oo laba jeer maxaan ku dhahdaa noqday caan wuxuu ad- afrika ka yahay waa ninkii hormuudka ka ahaa isbedelka dimuqraadiyadeed ee maanta ay ku taagan tahay ay, eh, nigeria ay ku taagan tahay marka guddiga doorashada waxaa la rabaa inuu ka madax bannaanaado maamulka xukunka iyo saamaynta dowladda iyo dowladoo labadeeda heer leh inuu ka madax bannaanaada la rabo inuu dhexdhexaad ka noqdo dadka ku tartamaya kuraasta ku tartamaya islamarkaasna eh, xaqiijiya in la raacay habraaci lagu heshiiyey oo aan cidina aynan eh, erga gaaro iyada ay leedahay meesha ayna keensanin Eh, sidii hore u dhacday eh, aan loo daminin nalka aan loo daminin ee meesha lasmusqaasan ama aan eh, eh, ka dhicin waxaan ku dhahdaa qof maqan oo codka inta loo qaado laga qaado wax alla wixii laba kun iyo waa- waxaan malaynayaa inay soo socoto yani waa guddigaas guddiga lagu fiirina- la- la fiirinayo maarata Ay, aniga ma u malaynayo in dowlad goboleedyada tan hadeertaan dadka maamulaya ay bannaanka ka joogsan doonaan Ah, dowladda dhexena ma u malaynayo inay bannaanka ka joogsan doonto Ay, in saameyntaas way yeelan doontaa Eh, saameyntaasi marka sideeba ugu maarayn doonaa guddigaasi waa su-aasha ugu weyn haddii ay noqdaan dad amar la siiyey ama maxaan ku dhahda sida la raba laga yeelayo waxay noqon doontaa doorasho aan natiijadeeda dadka raalli ka ahayn inay ka soo baxdo haddii ayaga ay sida hadda la sheegayo oraahda ay ku hadlayaan iyo ficilka la iswaafajiyo waxaa la heli karaa ee doorasho ee cabsida weyn oo laga qabaan ay tahay dagaal inuusan dhicin laakiinse dadkana cadaalad u fasha maartay in la helo maartay doorashada ka dhacaysa afisiona ka dhacaysa keliya inayna muhiim ahayn Um, inayan muhiim ahayn uh, in inta iyadoo uh, sanduuq dhexda la dhigay oo la tegay kolihii lagu dooranayay madaxweynaha lagu dooranayay iyadoo muran la-aanah laga soo baxo xab- ee- ee- ee, dagaal nuusan ka dhicin waa wax aada u fiican laakiin waxaan waxyaabahan kan ka baran karna waxaa ka mid ah taasi naguma filla hadday nagu fillaan lahayd maanta meeshaan joogno ma joogi lahayn aniga shakhsiyan waxaan aaminsanahay wa- haddii la rabo in la qiimeeyo doorashada la qiimeeyo ah, xoogga waxaan saaraynaa si nabadgelya inay wax ku dhammaadaan dabcan kulligan waxaan rabnaa inaan wada joogno laakiin waxbaa noo wehelaya waxaan rabnaa maamul wanaagaan rabnaa waxaan rabnaa dalkan maanta meesha uu ku sugan yahay meel ka fiican inna la gaarsiiyaan rabnaa suuragalna ma ahan mana gaaraayo haddii dadka siyaasadda gacanta ku haya ayaan ahayn dad ay ka go'an tahay inay dalka kan ka naxaan oo u turaan oo u shaqeeyaan oo maxaan ku rahdaa gaarsiiyaan mataqaana haddaan la helin taasna waxay ka imaanaysaa kasoo dhexbaxaysaa doorashada la qabtaa hadday doorasho dadban tahay nooca iyo tayada dadka baarlamaanka soo gelaya ayaa waxay goynayaan nooca hogaaminta dalka kan iyo siyaasadiisa iyo meeshaasi kasoo baxaysa haddaan markaan idhaahno balaayo kasta ha gashee marba haddii armays haystaan maya xabad miyaa dhacda maya ma dad baa lagu dila maya bes hana dhaafto haddaan idhaahno af shan sano kadib laba kun iyo eh, shan iyo labaatanka maanta meeshaan joognaan joogana sidaan isu haysanaan isu haysan doona haddaynaba kasii darnaanba marka yaan yaan- yaan yani xoogaa xabadaho meelaha ka dhacdhacay yeynana khalkhal gelinin oo ayna hoos u ridin dalabka aan dalbayno dalkan inuu hormaro waxaan rabnaa nabadgelya inay wax ku dhacaan laakiin waxaan rabnaa dalkan xaaladda uu ku jiro xaalad lagu sii jiri kara maaha dalka horumar buu u baahan yahay dhallinyaradiisa wuxuu u baahan yahay shaqo inay helaan waxaa loo baahan yahay dhaqaalaheenu inuu kor u kaco tacliinteena inuu kor u kacdo caafimaadkeena inuu hagaago garsoorkeena inuu hagaago waxaan rabnaa dadka dowladda gacanta ku qabana inay yihiin dad ka- ka tarjumaya rabitaanka iyo baahida dadka marka haddii wax laga baranayo waxaan leeyahay ee aan- aan barashada waxay tahay waxaa weye naguma filla doorashadii tii hore oo dhacday waxaad moodaa xataa haddaad fiiriso eh, qolooyinkan beesha caalamka oo meelaha joogjooga laftirkood haddaad fiiriso xoogga waxay saaraan shanqarta meesha kasoo yeerisa armaa laysku qabsada armaa laysku dirir hana dhaafaano iyagana waxay fiiriyaan afisyoonay fiiriyaan profesorka waa saaxiibkay waa laakiin waa waan ka aragti duwanahay maartay waxay leeyihiin marka meelihii laysku soo rifay gobolladii laysku soo rifay oo cadaalad darrada iyo nidaam darrada iyo maamul xumada ka soo bilaabato hadhowtana u soo guuraysa maamulkii dhexe aan wax ka sugeynay indhaha laga wada qarsanaya ani waxaan leeyahay waa inaan hoos u fiirinaa maamul wanaageenna iyo cadaaladeenna iyo nabadeenna waa inay ka timaadaa gobolka waxa ka dhacay ma dowlad goboleedka waxa ka dhacay
barnaamijkii dhegaystayaal weliila daraartaan la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya cabdi cali raage iyo weliba hiraabtun laha kanaga ee diyaar degeenka magaalada kismaayo kureed markii diyaaradta kurahi magaalada caasimadda ee soomaaliya ee muqdisho cabdi raage iyo weliba horey uusan haay la taliya sare madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland welibana la sheegantay xubin dhexdhexaad ee ku haaya khilaafaadkii dowladda iyo dowlad goboleedka jubbaland cabdi raage ayaa ku hadalay sababta kismaayo reedlahanka kanagi geeka
waxaan rabaa eh, saxaafadda dadka soomaaliyeed eh, caalamka eh, inaan la wadaago arrin eh, soo korodhay oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka Eh, sida aad ogtihiin eh, baryahan ilaa iyo halkii sane u dambeeyey waxaa lagu howlanaa eh, siday dalka uga dhici lahayd eh, doorasho eh, loo dhan yahay eh, xor iyo xalaala eh, say waddanka uga dhici lahayd ah, taasoo runtii juhdi badan ah, lagu ah, lagu bixiyey Ah, meesha hadda ay soo gaadhayna la filayey ah, in ay tahay ah, meel lagu naaloon karo dadka soomaaliyeed ay ku qabi karaan kalsooni qof waliba si xor oo xalaalo uu ugu tartami karo maxaanku idhahdaa kursigiisa dabcan maxaanku idhaahdaa doorashada nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa waa mid dadban middaas oo awoodda siinaysa maamulada dowlad goboleedyada laakiin haddana marka la fiiriyo habraacyada iyo heshiiskii sebtembar 17 iyo labaatan iyo toddobadii kii dhacay may dhammaantood waxay si cad u qeexayaan inay doorashadu noqoto mid hufan oo maxaanku idhaahdaa feer ah waxaa marka soo kordhay oo baryahan intii aanan maanta xaaladda dhacday idiin sheegin na soo gaadhayay aniga khaasatan in uu jiro isku day madaxweynaha jubbaland uu isku dayayey ama war runtii aan ka helayey inaana tegi karin meesha la yidhaahdo kismaayo oo ah goob doorashada kursiga beeshaydu uu yaallo oo aan doonaya inaan ku tartamo laakiin warkaas runtii uma qaadanin inuu yahay war seriasa leanna ma filaynin inay masuuliyad qof mas-uul ah oo heerkaasu ay ka suuroobi karto oo goobjoog ka ahaayo segnatary ka ahaa ama saxiixo ka ahaa doorashooyinka maxaanku dhahdaa qaabkay u dhacayaan iyo habroocyadooda segnatary ka ahaa inuu u badheeri karayo inuu yidhaahdo dad tartamayaal ah ma imaan karaan kismaayo oo ma kaambayn garayn karaan arrintaas runtii arrin cid walba ku adkayd bay ahayd inay maxaan ku dhahdaa aqbasho laakiin runtii anigoo ka ambaqaadaya maxaan ku dhahaa in la guda galay muxuu ahaa doorashadii aad ogtihiin gudiyadii doorashada in tababaradii u dhammaadeen in badanoo ka mida inay goobahoodii dib ugu noqdeen ayaa waxaan go'aansaday oon isu diyaarinayay wiigan oo dhan sidii aan ugu noqon lahaa ama aan u tegi lahaa deegaan doorashadii kursigeyga beeshayda u yaallay haddaan beeshaa sheego waa beesha maqaabul maxaanku idhaahdaa ayaa kursigaas aan u tartamayo ayaa iska lahaa marka diyaargarow kabacdi waxaan soo gaarhnay saaka sagaalkii iyo badhkii inaan u kicintamo magaalada kismaayo si aan u sii ambaqaado ololahaygii doorasho maxaan ku dhahdaa maalmahan ama wiigagan inagu soo aadan haddii aa la yidhaahdo waxaan xidhiir la sameeyey odayaasha iyo dhallinyarada iyo haweenka beesha maxaan ku dhahdaa waxayna go'aansadeen inay si mug leh ay iigu soo dhoweeyaan magaalada kismaayo garoonkeeda dabcan anigu markii aanu diyaaraddu kacday dee wax badan ma aanan ogeyn leanna waxaa weeye access umaanaan lahayn networka laakiin hadda intaanu soo noqonnay kabacdi waxaan ogaaday in dadkii loo diiday inay garoonka galaan dadkii rabay inay soo dhoweeyaan diyaaraddu markii aanu kismaayo ku hoobannay oo ay ku dhoweyd inay degto ayaa maxaan ku dhahdaa bilotkii waxaa soo gaadhay fariin lagu amrayo inuu dib u noqdo security arrimo amniga la xidhiidha awgood ninkii pilotka ah wuxuu noo sheegay in fariintaasi soo gaadhay sidaa daraaddeedna uusan u badheeri karayn inuu dego sidaa islamarkaana uu ku khasban yahay inuu dib ugu noqdo muqdisho wuxuuna yidhi dad sida wararku igu soo gaadhayaan dad aan meesha laga rabin baa diyaaradda saaran dabcan anigu markiiba messajka ugu horreeyeyba markii uu pilotku sheegay waa fahmay dabcan dadkii maxaanku dad badan oo deen xoogagaa lahayn baa diyaaradda saarnaa buuq badan ayaa maaragtay meeshii ka dhacay laakiin waa uu sheegay waxaan ku idhi problem ma jiro anigaan anigoo ka duulaya fariimihii hore oo aan helay oo ahayd inuusan axmed madooba doonayn inaan maxaanku dhaha kismaayo imaado si aan ugu tartamo kursiga beesheenna anigoo taas maaragtay xiganaya ama xusuustaydu dee mar aan muxuu ahaa tix raacaya ayaa waxaan ogaaday in sababta diyaaradda loo loo celiyay ay tahay inaan anigu saarnahay laakiin pilotkii baan waxaan weydiiyey markuu yidhi waan noqonaynaa waxaan ku yidhi annaga jilib uma soconnay kismaayaan u soconnaa marka wuxuu igu yidhi waan ogahay inaan kismaayo u soconno meesha messageka ama fariintaan ka helayna waa kismaayo weeye waxaana lagu advice gareeyey ama lagula taliyey inaan dib u noqdo xaaladda marka saa ka dhacday oo aan dadka soomaaliyeed caalamka iyo meediyahaba u sheegayo arintaas weeye waa arrin runtii la yaab leh waa arrin dimadaabiyo iyo dibudhac ku ah maxaanku dhahdaa doorashada dadkuna hawadii iyo rajadii ay ka qabeen doorashada si guud gobolladoo dhan gaar ahaan hadda gobolkan jubbaland runtii aad bay mugdi u sii galaysaa walaac badan baana dadku maxaanku dhahdaa runtii ay ku biirin doontaa ama ay ku beeri doontaa waxaan arrintani waa arrin hordhac u ah inaanay marnaba jubbaland ka dhici doonin doorasho hufan oo maxaanku dhahdaa loo dhan yahay oo qofku uu xor iyo xalaal xor u noqon karay inuu ka bogto inuu ololeeyo maxaanku dhahdaa oo uu doorasho galo sidaa daraaddeed waxaan rabaa si hordhaca inaan u rikoord gareeyo in kursiga beesha oo aan u tartamayey oo saaka ay sababtay in layga soo celiyo layna diiday inaan ololahaygii sameeyo iyo kuwa kale ee soomaaliyeed dabcan laga yaabo in ka badanoo ka mida inay tegi karaan laakiin haddana markay gudaha tagaan aysan wax badan aysan awood u yeelan doonin inay galaangal u yeeshaan ololahooda doorasho waxaan dadka soomaaliyeed iyo caalamka iyo meediyahaba u sheegayaa in meeshaas isha lagu hayo waxaanan cad runtii inaanay doorasha halkaa ka dhici doonin waxaan mararka hore biciidsanaynay oo runtii adkayd inaan rumaysanno in dadku ay leeyihiin axmed madoobe wuxuu haystaa liiska doorashada dadka soo geli doona maxaanku idhaahdaa jubbaland runtii de kuraasta waxaa iskale qabaa'ilo beelaa iskaleh dabcan qof walba wuxuu filayaa inay beeluhu awood u yeelan doonaan inay doortaan dadka ay maxaan ku dhahdaa iyagu ay jecel yihiin marka conclusionkaygu waxaa waaye oo aan runtii ku soo gebagabaynayaa dhibaatadaasaa ka dhacday dabcan anigay si khaasa iigu dhacday laakiin waa mid runtii saamayn ku yeelanaysa ama ku wada dhacday dadka soomaaliyeed ee samaha jecel dadka soomaaliyeed ee doonaya inay kuraastooda si guud ugu tartamaan iyo si gaara jubbaland caalamka oo runtii maxaanku dhahdaa iyo maxaanku dhahdaa dadka samay jeclayaasha ah oo runtii juhdi badan geliyey sidii doorasho xalaala ay uga dhici lahayd maxaanku dhahdaa gobolkaas intaasaan rabaa inaan idinla wadaago
waa hagaag dhegaystayaal dhinaca kalena taliyaha ciidanka booliska gobolka jubbada hoose gaashaanle sare sadiiq maxamuud dhoqor ee warbaahinta lahadal us-oon cabdiraage ka eedaya intii uu safadaa in magaalada qalqal amni dhinaga ammaanka uusa geliya
oo maanta uu booqasho inoogu yimaaday taliyihii ciidanka booliiska jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo kormeer ku samayn doono dhammaan maalmihii lasoo dhaafay waxaan ka war helnay in ay kooxo soo abaabulayeen in ay soo geliyaan hub sharci darra ah gudaha magaalada kismaayo kooxahaas oo uu hormuud u ahaa ninka lagu magacaabo cabdi cali raage si amniga magaalada ka jiro ay khalkhal u geliyaan ayadoo la ogyahay inay soo dhowdahay doorashooyinka federaalka amniga magaaladana la adkeynayo dhammaan ciidamada qeybahooda kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland mar walba waxay u taagan yihiin in ay ilaaliyaan badqabka ama nabadgelyada shacabka dowlad goboleedka jubbaland ayadoo aan taas ka duuleyno waxaan maanta ka war helnay in uu ka soo kici timay magaalada muqdisho isagoo adeegsanayo magacaan magaciisa ahayn baaritaan kadib waxaan ogaanay in uu diyaarad ka soo kacday muqdisho saaran yahay waxaana ku celinay meeshii ay ka soo kacday mar walboo ciidamada amniga waxay u taagan yihiin diyaarna u yihiin cid walboo isku daydo in ay amniga wax khalkhal ku gelinaya ka shaqayso hadday gudo tahay iyo hadday bannaan tahayba in ay mar walbaba gacan bir ah ay kaga qaban doonaan shacabka dowlad goboleedka jubbaland cid kasta oo isku daydo in ay nabadgelyada ka jirto dowlad goboleedka jubbaland wax lid ku ah in ay ka shaqeeyaan waxaan u sheegaynaa dhammaan shacabka ama ay ku bishaaraysanayaan wax ayagoona soo gaarin in aan ka qabanayno kaga hortagayna bannaanka intaysan soo gelin magaalada
waa hagaag dhegaystayaal weliba guud ahaan tahay gabagabeyn ee barnaamijkii dabagalka wararka iyo wareysada idaacadda raadiyo baydhaba barnaamijkan lamadeentana ku kulmaana dhammaantiin ammaan allah